bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii afar iyo tobnaad ee kitaabkii suwar min xayaati asaxaaba dhinaca kale waa dersigii saddexaad ee ku saabsanaa saxaabiyadda jaliilka ah ama umu lmu'miniin umu salama radia allahu tacaala canha wa ardaaha sabxada koob iyo kontonaad lam asha ma doonin bay tidhi an atarayata inaan sii sugsugo oon sii joogjoogo fii makkata maka xataa ajada si aan u helo man usaafiru macahu cid aan la safro ilaan maka iyo madiina aad bay u kala fog yihiin ilaa shan boqol oo kilomitr bay isu jiraan toddoba ilaa sideed maalmood baa loo socdaa dadkii gaadiidka awrta fuushanaa oo inagii hijrad iyo kusoo agna iyo marar badan marka qof dumara oo ilmo yar haysata masaafada intaa la-eg inay keligeed marto halis weyn bay ahayd wadadiina aysan aqoonin marka inay sii joogjoogto maynan rabin si ay u hesho dad ay sii raacdo oo rafiiq u noqda markaase waxay goosatay inay keligeed iska baxdo lam asha ma rabin bay tidhi ama maba doonayn ama ma doonin an atarayata inaan sii sugo fii makata magaalada maka inaan kusii sugo oo oo aan kusii sugnaado xataa ajida ilaa aan ka helo man usaafiru macahu cid aan la safro oon jidka issii raacno faqad kuntu waxaan ahaabay tidhi akhshaa mid ka baqda an yaxduta inuu dhaco uun maa laysa fi lxusbaani waxaan lagu talagelin maa shay wax waxaasoo laysa aan ahayn fi lxusbaani ku talagal wax hadda aan lagu talagelin arma iska dhacaan saasaan ka cabsanayay tidhi oo fa yuciiqanii uu iga horjoogsado can illixaaqi inaan ka daba tago bisawjii saygayga caa'iqun wuxuun iga horjoogsada lidaalika sidaa daraaddeed baadartu waxaan u degdegay oon ku dhaqsaday bay tii waan dhaqsaday fa acdadtu waxaan diyaarsaday baciirii awrkii aan fuuli lahaa aan ku safri lahaa wa wadactu waxaan saaray waladii wiilkaygii salama ahaana fii xijri dhabtayda ayaan saartay wa kharajtu waan iska baxay magaaladii maka ayaan ka baxay mutajihatan anigoo u jihaystay oo wadadii weyneyd iska maray naxwalmadiinati xagga magaalada madiina uriidu zawjii aniga oo raba ninkayga inaan ka daba tago wamaa maciya isaguusan ila jirin axadun qof oo min khalqillaahi uunka ilaahay ka mid a ruux qof uunka ilaahay ka mida isaguusan ila socon yaan iska baxay baa jiri wamaa in balaqtu ma aanan gaadhin attanciima meesha tanciim la yidhaahdo waa meel maka waxay u jirtaa saddex mayl ayay u jirtaa waa xaramka meesha looga baxo wamaa in balaqtu ma gaadhin attanciima tanciimba markii aan gaadhay micnihii xataa laqiitu ilaa aan kala kulmo uu iga hor yimaado cuhmaan ibnu dalxa nin la yidhaahdo cuhmaan ibnu dalxa nin la yidhaahdo weeye ninkaas wuxuu ahaa ninkii kacbada furaheeda hayay buu ahaa waqtigii jaahiliyada markii dambena isaga iyo khaalid ibnu waliid ayaa soo wada islaamay oo isa soo raacay ninkii khaalid ay wada socdeen weeye rasuulkana wuxuu la socday uu kala qeyb galay fatxu maka markaasaa furihiina isagaa loo soo celiyey marka ninkaasaa iga hor yimid bay jiri markaan tanciim marayo ninkaasoo weli aan soo islaamin yaa iga hor yimid dadku way kala sharaf badan yihiin fa qaala wuxuu igu yidhi ilaa ayna xaggeed u socotaa yaa binta zaadi raakib aabbaheed buu xusuustaa aabbaheed gabadhan waxaa u shafeecay sharaftii aabbaheed waxaa la yidhaahdaa karaamatul aabbaa'i kanzul awlaad yacni aabba aabbayaasha sharaftoodu caruurta kaydkoodii weeye marka magacii aabbaheed iyo deeqsinimadiisii iyo sharaftiisii ayuu ugu yeedhayaa soo ma aragtid ilaa ayna xaggeed u socotaa yaa binta zaadi raakib waan soo aragnay aabbaheed dersiga horaantiisa waan ku soo aragnay saasaa la dhihi jiray socotada sahaydeedii ay ninkii uu dhalay soomatiid xaggeed u socotaa faqultu waxaan idhi uriiddu waxaan rabaa zawjii ninkaygoo fi lmadiinati madiine jooga ayaan rabaa inaan aado qaala wuxuu yidhi awamaa macaka axadun cidina miyay kula socotaa awamaa macaka miyuusan ahayn axadun cidina cidina miyayna kula soconin saas dheh awamaa macaka miyayna kula soconin axadun cidina qultu waxaan imra tihi laa wallaahi baan ku dhaartee ila allaaha alla maahane cid kaloo ila socota ma leh uma haddana bunaya wiilkayga haada oo kana wiilkaygan yarka ah qaali wuxuu yidhi markaa wuxuu arkay inay gabadhani halis ku sugan tahay wallaahi baan ku dhaartay laa atrukuka inaana kaa tegaynin abadan weligay xataa tabluqa almadiinata ilaa magaalada madiine xataa tabluqii almadiinata ilaa magaalada madiine aad ka gaadho uma markaa kadib akhada wuxuu gacanta ku dhigay bikhitaami baciiri awrkii aniga aan saarnaa hoggaankiisa ayuu gacanta ku dhigay wantalaqa uu ambabaxay wuu jaqaafiyey yahwi b isagoo ila socday isna awrkiisu wataa waxaa jiray fa wallaahi baan ku dhaartay maa saaxibtu weligay ma raacin rajulan nin oo min alcarabi caraba qatu weligay oo akrama ka karaamo badan minhu isaga walaa ashrafa ka sharaf badan kaana wuxuu ahaa idaa balaqa markii uu gaadho munzalan meel la degayo ilaan lama soconayo un meel baa lagu furanayaa oo min almanaasili meelaha lagu furtaa markuu gaadho yuniikhu wuxuu fadhiisin jiray anaakha baa la yidhaha wuu tu'in jiray juu juu juu juu baa la yidhaha ritiga saas uu garanayaa juu inta hogaanka hoos loogu dhigo yuniikhu wuxuu fadhiisinayay ama uu fadhiisinayey ama tu-inayey baciiri awrkayga uma markaa kadib yastaahiru canii dib ayuu u jeedsanayay dib buu u guranayay isagu markaan degaya iyo inuusan ay arkin buu rabaa xataa idaa nasiltu markii aan ka dego can dahrihi awrka dhabarkiisa markii aan ka dego oo wastawaytu cala alardi dhulka aan isku taago danaa wuxuu usoo dhowaan jiray ilayhi awrka wa xada canhu wuxuu ka furayay raxlahu heeryadii iyo wixii saarnaa ritiga alaabtii saarnayd iyo heeryadii ayuu ka dhigay ritigu si u neefsado heeryada waa laga dhigaa waqtaadahu ritiga wuxuu u hogaaminayay ilaa shajaratin geed wa qayadahu fiiha markaasuu geedkaa ku xidhayay si geedkaana uu daaqa isna uma markaa kadib yatanaxaa canii aniga ayuu iga fogaanayay uu iga dheeraanayay ilaa shajaratin ukhraa geed kale geed kale ayuu isagu tegayay anigana geedkan uu awrkaygu ku xidhnaa buu iiga tegayay fayadajicu wuxuu seexanayaa fii dillihaa geedkaas hooskiisa ayuu iska seexan jiray fa idaa markii xaana uu soo galo alrawaaxu in la caraabo ama la baxo qaama wuxuu u kici jiray ilaa baciiri awrkaygii fa acaddahu wuu ii diyaarin jiray oo wuxuu saari jiray heeryadiisa ayuu saari jiray wa qadamahu ilaya wuu ii soo dhoweyn jiray uma haddana yastaakhiru canii dib ayuu iiga noqon jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray irkabi kor marka fa idaa rakibtu markaan koro ama fuulo wastawaytu cala albaciiri aan si fiican awrkayga isugu taago ritigiina uu istaago ataa wuu iman jiray fa akhada wuxuu qabasan jiray bikhitaamihi hogaankiisii waqaadahu wuuna hogaamin jiray wamaa zaala iskama bedelin yasnacu inuu sameeyo ama falo bi aniga igu sameeya midla daalika sidaasoo kale kulla yowmin maalin walba xataa balaqnaa ilaa aan ka gaadhno almadiinata magaalada madiine marka ilaa aan ka gaadhno falamaa markii nadara uu fiiriyey uu arkay ilaa qaryatin meel tuulo ahoo biqubaa quba ku taalla quba waa meel la yaqaano oo macruuf waa meel magaalada madiina laba mayl u jirtay waagaa hore weeye meel laba magaalo u jirtay wey laba mayl u jirtay wey magaalada madiina haddase magaaladay ka mid tahay magaaladii way weynaatee halkaa markuu gaadhay meeshaasoo ay leeyihiin libani cawf libani camr ibni cawf qolo leedha ay halkaa deganaayeen qaale wuxuu yidhi zawjaki ninkaagii fii haadihi alqaryati tuuladan ayuu joogaa ee fadkhuliiha gal calaa barakati illaahi alla barakadiisa ku gal uma insarafa wuu soo noqday raajican isagoo kusoo laabanaya ilaa makata maka ayuu kusoo laabanaya marka cuhmaan ibnu talxa ayaa soo kaxiyey gabadhii waxay tihi ijtamaca waxaa isu yimid ashamlu shatiit dadkii kala firdhaday dadkii kala firdhaday yaa yaa alla isu keenay baa jiri bacda tuuli iftiraaqin kala maqnaansho iyo kala tagsanaan dheer dabadeed wa qarat waxaa qabowsatay caynu ummu salama ummu salama isheedii ayaa qabowsatay bisawjihaa ninkeedii wa sacida waxaa farxay oo guulaystay abu salamata abu salamana bisaaxiibatihi xaaskiisii iyo waladihi weelkiisii uma haddana markii intaa lagu guulaystay tafiqat waxay bilowday alaxdaathu dhacdooyinku tamdii siraacan si dhaqso ah inay u gudubto ama u socoto ka lamxil basari sidii ilbiriqsi oo kale maxaa jira fa haadihi badrun fa haadihi tani badrun dagaalkii badar weeye dagaalkaa badaroo yashaduhaa uu ka qeybgalayo abu salama oo wayacuudu uu ka soo laabanayo minhaa bader uu ka soo laabanayo maca almuslimiina isagoo la socda waqad intasaruu iyaga oo soo guulaystay nasran guul mu'asaran oo xoog badan oo cad oon doodi ka taagnayn kow haddana wa haadihi haddana uxudun dagaalkii uxud weeye uxud baa haddana yaa timid uxudaasoo yakuudu uu mukhuuranayo ama uu tiimbanayo khimaarahaa dhibkeeda dagaalka dhibkeeda shiddadeeda shiddatuhaa weeye yuu dhex gelayaa bacda badrin dagaalkii bader kadib wa yubli wuxuu muujinayaa fiiha dagaalka axsana albalaa'i wacdarihii ugu wanaagsanaa ayuu dagaalka ka muujinayaa iyo wa akramahu kii ugu sharafta badnaa laakinahu hase atee yujraxu waa la dhaawacayaa minha dagaalkaas ayuu dhaawac ka soo gaadhayaa mise waxaa tidhaha walaakinahu hase atee yakhruju wuu ka soo baxayaa minha dagaalkaas ayuu ka soo baxayaa isaga oo nool laakiin waqad jurixa isaga oo la dhaawacay jurxan dhaawac baliiqan oo halis ah dhaawac halisa ayaa soo gaadhay famaa zaala kama uusan zuulin ama iskama bedelin yucaalijuhu dhaawacaas inuu ku silco ilaa uu ku silco xataa tan hadda daaweyntii ma ah la daweynayay wuu ku rafaadsanaa xataa badaa ilaa u yarah ekaada lahu isaga xataa badaa ilaa uu ugu muuqdo lahu isaga annahu boogtii qad indamala inuu bogsaday saasuu u mooday boogtii inay soo bogsanayso ayay ula ekaatay laakiin hase ahaatee laakin hase ahaatee aljurxa dhaawucu dhaawucu wuxuu ahaa qad rumma calaa fasaadin isaga oo hoosta ka caabuqsan ayuu korka iska qabsaday saas wey korka waxaad moodaa inuu bogsaday oo fiican yahay laakiin hoosta wuu ka maaragtay wuu caabuqsan yahay caabuq xoog xun ayaa ku jira caabuq xun oo malax iyo waxaa fadhiya maal ayaa fadhida laakina hasaatee aljurxa dhaawicu kaana wuxuu ahaa qad rumma mid kor korka ka daboolmay ood moodo korka inuu ka bogsaday calaa fasaadin laakiin caabuq weyn yaa hoosta jira kor wuxuu yani hoosta ayaa malaxii baa fadhida famaa labitha maba uusan sii joogjoogin an intaka'a inuu danqaday wuu danqaday waanuu furmay oo wuu dilaacay wa alzama wuxuu ku qasbay uu laasimiyey abaasalama alfiraasha gogosha wa fii maa waqti kaana abuu salama uu ahaa yucaalaju is in la daweeyo min jurxihi boogtiisii iyo dhaawaciisii isagoo la daweynaya wuxuu ahaa qaala kii ku yidhi lisawjatihi xaaskiisa wuxuu ku yidhi yaa uma salama samictu waxaan maqlay buu yidhi rasuulallaahi rasuulka ilaahay baan maqlay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam oo yaquulu odhanaya laa tusiiba kuma dhacdo axadan qof musiibatun dhibaata kuma dhacdo oo fa yastarjicu u innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun yidhaahya istirjaac waa sidaas cinda daalika markay musiibadu ku dhacday intuu cabaadi lahaa ama uu eed sheegan lahaa uu ka yidhaahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun oo wayaquulu haddana uu kusii daro uu yidhaahdo allaahumma allahayow cindaka adiga agtaada yaan ixtasabtu ajri ka xisaabsanayaa ajri unbaan ka xisaabsanayaa musiibatii dhibaatadan igu dhacday ama musiibadan igu dhacday haadihii ee tan ah musiibadan agtaada ayaan waxaan uga rabaa ajri aan uga xisaabsanaya allaahumma cindaka axtasibu musiibatii intuu marka hore yidhaahdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun haddana uu ku diro allaahumma cindaka axtasibu musiibatii haadihi uu haddana sii raaciyay allaahuma allahayow akhlifnii iigu bedel musiibadan igu dhacday khayran minhaa mid ka khayr badan iigu bedel si intaa hadduu yidhaabuu yidhi rasuulku sala allahu caleyhi wasalam ilaa hadday taasi dhacdo actaahu llaahu casa wajalla alla wuxuu siiyaa wixii musiibadan ku dhacday wax uga khayr badan aanu soo laabanno abuusalama iyo dhaawaciisii hoosta intuu ka caabuqsanaa dilaacay ee intuu danqaday dilaacay dalla wuxuu ahaaday abuusalama calaa firaashi maradihi xanuunkiisii oo dhaawac ahaa wixii ka dhashay iyo caabuqiisii inuu jiifo ayaaman maalmo wa fii daati sabaaxin subax subaxyada ka mida jaa-ahu waxaa u yimid oo soo booqday jaa-ahu waxaa u yimid rasuulullaahi rasuulka ilaahay baa u yimid liyacuudahu si uu usoo booqdo falam yakad ma sigin rasuulku sala allahu calayhi wasalama yantahi inuu dhammaysto min siyaaratihi booqashadiisii oo wayujaawisa uu dhaafo baaba daarihi abuusalama gurigii uu ku jiray albaabkiisa inuu dhaafo uu ka gudbo uu ka baxo rasuulku aan gaadhin xataa faaraqa abuusalama alxayaa ilaa abuusalama uu ka go-o ilaa faaraqa uu ka tago abuusalama alxayaata noloshii uu ka tago faaruqo yani uu ka go-o baan idhaahnaa bas rasuulka oo sii baxayaa loo sheegay wuu go-ay wuu soo laabtay fa aqmada waxaa indhaha isugu qabtay annabiyu nabiga sala allahu calayhi wasalama yaa biyadayhi labadiisa gacmood ashariifatayni ee sharafta badan buu caynay saaxibihi ninkii saxaabiga ahaa labadiisa indhood yuu rasuulka daboolay maxaa jira qofka markay naftu ka baxdo indhuhu way taagmaan indhuhu way taagmaan marka indhihii ayuu u daboolay indhihiisa ayuu u daboolay rasuulka ayaa u daboolay wa rafaca darfahu markaas wuu u daboolay wa rafaca wuxuu sare u qaaday rasuulku darfahu indhihiisa ila samaaya xagga cirka yuu u qaaday markuu indhihii u daboolay yuu rasuulku cirka fiiriyey uu duceeyey markuu yihi allaahuma allahyow ikfir u dembi dhaaf liabi salama ilaahayow abi salame dembigiisa dhaaf warfac allow sare u qaad darajatahu darajadiisa filmuqarabiina kuwa adiga laguu dhoweeyey ee muqarabiinta la yidhaah dhexdooda ilow halkaa darajadiisa gee wakhlufhu allahayow bedel fiican sii fii caqibihi caruurtiisa waxa isaga ka hadhay waxa isaga ka hadhayna maaragtay ilaah wax fiican ugu bedel filkhaabiriina kuwa tegay kuwan tegay oo isagu uu ka mid yahay caruurtiisa ilaa wax khayr badan ugu bedel waqfir lanaa walahu annaga iyo isagaba ilaahu noo dembi dhaaf yaa raba alcaalamiin wafsax lahu wafsix lahu ilaaha u waasix oo u ballaadhi fii qabrihi qabrigiisa wa nawir lahu ilaahayow u siraad oo u nuuri lahu isaga fii- fiihi qabriga marka intaasoo duco ayaa ku dhacday abusalamana nasiib badana amaa umu salama haddaan u nimaadno umu salama sheekadeeda fatadakarad waxay xusuusatay maa wixii rawaahu uu uga sheekeeyey lahaa iyada abu salama abu salama wuxuu uga sheekeeyey uu uga wariyey can rasuulilaahi rasuulka ilaahi sala allahu caleyhi wasalam fa qaalad waxay tidhi allaahumma allahayow marka inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun tiri baa waxay tihi allaahumma allahayow cindaka axtasibu musiibatii haadihi cindaka adiga agtaada yaan axtasibu thawaab iyo abaalgud ka tirsanayaa musiibatii dhibaatadan igu dhacday haadihi oo tan honinkayga u dhintay laakiin hase atee lam tatib nafsuhaa nafteedu kuma raalli noqon an taquula inay tidhaahdo allaahumma akhlifnii fiiha khayran minha musiibadan igu dhacday iyo ninkayga iga dhintay wax ka khayr badan ilaahayow iigu bedel maysan dhihin laakiin hase atee lam tatib tiib iyo raalli kuma noqon nafsuhaa nafteedu an taquula inay tidhaahdo allaahumma allahayow ikhlifnii iigu bedel oo cawad bedel a iisii fiihaa musiibadayda khayran minha mid ka khayr badan maxaa jira liannaha iyadii kaanad waxay ahayd tatasaa'alu mid isweydiisa waman kumaa casaahu laga yaabaa waman waa kuma kaasoo casaahu laga yaabo an yakuuna inuu ahaado khayran mid ka khayr badan min abi salama abi salama yaa ka khayr badan ma waxaan dhihi karaabay tidhi ilaahay oo abi salama wax ka khayr badan iigu bedel ma wax ka khayr badan baa la heli karaaba saas yaan ku fikiray bay tidhi laakiina hase atee maa labitat mayna sii joogjoogin an atamat ducaaa inay ducadii dhammaystirto oo ay tidhaah allahuma akhlifnii allahuma akhlifnii khayran minha xasina almuslimuuna muslimiintu aad ayaa u tiiraanyoodeen ama u murugoodeen limusaabi umu salaba umu salama dhibaatadii ku dhacday kamaa sidii lam yaxsanuu aysan u murgin limusaabi axadin cidna musiibadii ku dhacday min qabl hadda ka hor wa atlaquu calayha waxay u bixiyeen ayimu lcarab agoontii carabta ayimta waxaa la yidhaahdaa naagta maaragtay ninkeeda la dilo naagta ninkeeda la dilo ama ninkeedu dhintay yani dilid kaliya tama hanaan naagta ninkeedu dhintay ayim la yidhaha marka ayim alcarab ayaa loo bixiyey id sababtu waxay ahayd lam yakun muusan ahayn lahaa iyadii fi lmadiinati magaalada madiine axadun cid oo min dawiiha dadkeedii ka mid a hayra sibyatin dhallaan sikaarin oo yaryar oo ka zucbi lqata xidhanxiitada ilmaheeda oo kale ah xidhanxiito xidhanxiita waxaa weeyaan waa waa shimbir la yaqaano weeye shimbir la yaqaano marka shimbirtaas ilmaha ay dhashay oon weli baalku uusan usoo bixin yaa zucbigu kuwaas weeye shacara almuhaajiruuna waxay dareemeen iyo walansaaru ansaar labadaba waxay dareemeen macan labadoodaba bixaqi umu salama umu salama xaqa ay ku leedahay calayhim iyaga famaa kaadad maysan sigin tantahi inay dhammaato min xidaadiha asaydeedii inay asaydeeda dhigto asaydeedii inay dhigto calaa abi salama ay asayda u siday xataa taqadama minha ilaa uu uga soo jeediyo abuubakar asidiiq uu uga tago xataa taqadama minha ilaa uu iyaday u tago abuubakar asidiiq yakhtubuhaa linafsihi isaga oo raba inuu isagu guursado yakhtubuhaa isaga oo u fadhiisanaya ama raba linafsihi naftiisa fa abad way diiday an tastajiiba inay yeesho lialabihi dalabkiisa uma taqadama minha haddana waxaa u tegay cumar ibni khadaab faradathu isagana way soo diiday kamaa raddat saaxibahu uma markaa kadib taqadama minha waxaa yidhi waxaa isuba soo bandhigay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam faqaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow inna fiya aniga waxaa igu sugan khilaalan arrimo alaaan oo saddex saddex arrimood yaa igu sugan oo haddii aad maanta aadan ii guursan karaynin midda koowaad waxay tidhi fa ana anigu imra'atun naag baan ahay shadiidatu lkhayra oo hinaasaheedu uu daran yahay fa akhaafu waxaan ka cabsanayaa an taraa inaad aragto minii aniga shay-an wax oo yuqdibuka kaa cadheeyo oo fa yucadibuni llaahu alla ii cadaaba bihi arrintaas aan kaaga cadheeyey ilaa rasuulka ilaahay ruuxii ka cadheeya waa la cadaabayaay taas waa mid ta kale waxay tidhi wa anaa anigu imra'atu naag baan ahay oo qad dakhalat fi sinni da-ah warkan iska dhe dakhalat da baan ahay tidhi maanta waqtigii la guursanayayba waan dhaafay naag da-aan ahay ta saddexaad wa ana imra'atun baan ahay daatu ciyaalin caruurna haysata fa qaala wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam amaa maa dakarti wixii aad sheegtay oo min khayratika hinaaskaaga ah fa innii anigu adcu llaaha allah ayaan baryaa casa wajalla an yudhibahaa inuu kaa kaxeeyo hinaasaha canki adiga wa amaa maa dakarti wixii aad sheegtoo min asinni da-da ah faqad asaabanii anigaba wuu isoo gaadhay midluladii asaabaka kii adiga kusoo gaadhay oo anigu qodhaydu caruur ma ihi ama dhallinyaro ma ihi wa amaa maa dakarti wixii aad sheegtoo min alciyaali caruurta ah caruurta aad sheegtay man fa inamaa wax kale maahee ciyaaluka ciyaali caruurtaadu waa caruurtaydii uma markaa kadib tasawaja waxaa guursaday rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam min ummi salama ayuu guursaday fastajaaba allaahu markaasuu alla ka aqbalay ducaa ah ducadeedii wa akhlafahaa wuxuu ugu bedelay ninkeedii ka dhintay khayran wax ka khayr badan min abi salama de waa rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wamundu laga bilaabo daalika alyowmi maalinta uu rasuulku guursaday lam tabqa ma aysan sii ahaanin hindu almakhsuubiya hindadii makhsuumiyada ahayd ee reerka reer makhsuum ka dhalatay umman hooyo umaysan ahayn lisalama wiilka salama la yidhaahda waxdahu oo keliga hooyo umaysan ahayne wa inamaa hadat waxay noqotay umman hooyo lijamiici almu'miniina mu'miniinta oo dhan saasaa waxaa la yidhaahdaa dee xaasaska nabiga mid walba waa ummu lmu'miniina muminiinta hooyadoo dhan maxaa jira ilaahay baa wuxuu yidhi subxaana wa tacaala kitaabkiisa wa aswaajuhu ummahaatikum nabiga xaasaskiisu xaasaskiisu waa hooyadiin hooyooyinkiin nadara allaahu allaha nuuriyo waja ummi salama salamo wejigeeda ummi salamo wejigeeda allaha nuuriyo filjannati jannada dhexdeeda wa radya canha allahana ka raalli ahaado oo alle iyada ha ka raalli ahaado wa ardaaha iyadana ha raalligeliyo oo raalli ha ka dhigo intuu janneeyo marka insha allahu umu salama duruustii ku saabsanaydna intaas aan ku daynaynaa wa sala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam